bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نabيina mحamd وعlى آlih وأصxaabه أجمعين ama bعd qala الmؤلف رaximh الlه taعalى ثma الbdcaة wahiy الsبب الtaasic min asbaabi الطacn fi الraawi ثuma intaa dabadeed albidcaةu waa bidcada bidcadii marka waa sababka wahiya sababu taasicu waa sababka sagaalaad min asbaabi الطacni طacniga asbaabtiisa ka mid ah fi raawi raawiga la duro طacniga toban sababood buu lahaa sababka sagaalaad baan marka joognaa ayb ta sagaalaad ee marka raawiga lagu diri karaa waa albidcaةu wahiya bidcadu imaa an takuuna inay ahaan inay ahaanayso bimukafirin bisababi mukafirin wax wax takfiiriyo oo qofka yacnii gaalaysiiyo bidca mukafira ah in ay ku ahaanayso sidaa ku tahay kaan yactaqida waaba inuu ictiqaadiyo maa shay yastalzimu lkufra kufri laasimsanayo ow amase bimufasiqin in sabab wax tafsiiqiya inay ku ahaanayso labadaas waa yacnii sababkeedu inuu mukafir yahay ama mufasiq inuu yahay waa labadaa un ayb falawalu kan hore oo sababkeedu uu yahay mukafir laa yaqbalu ma aqbalayaan saaxibahaa qofkeedu aljumhuuru jumhuurku ma aqbalayaan waqiila waxaa la yidhi yuqbalu waa la aqbalayaa mutlaqan sideedaba kala qaad la-aan waqiila waxaa la yidhi in kaana haddii uu yahay laa yactaqidu inuunan ictiqaadinaynin xilla alkadibi beenta bannaanaanshadeeda yacnii ama xalaal inay u tahay sidaa hadduunan ictiqaadinaynin linusrati maqaalatihi maqaaladiisa ama oraahdiisa u gargaarkeeda uu ku been sheego qubila waa la aqbalaya hadduunan xalaal u arkin in uu maqaaladiisa inuu ku been sheegi karo inay u bannaan tahay sidaa hadduunan arkin waa la aqbalaa haddii kale ma la aqbalayo qowlkan dambe marka hadalkii imaamu shaafici buu ku socdaa uu yidhi aqbaluu shahaadata ahli lahwaa ahlu ahwaaga shahaadadooda iyo markhaatidooda waan aqbalayaa buu yidhi ila alkhataabiya qolada khataabiyada la yidhaahda ma ahane ama raafidada ma ahane iyagu ujeedaa ayb liannahum maxaa yeelay waxa uu yidhi yarawna shahaadat aلzuuri limuwaafiqihim ow limuwaafaqatihim waxay arkaan buu yidhi shahaadatu zuurka been in lagu marqaati furi karo qofka iyaga waafaqsan ama madhabtooda wixii ku saabsan qofka inuu been ku sheegi karo ay u bannaan tahay ayay ayagu qabaan marka wuxuu leeyahy kuwaasi sababkii riwaayada oo sidqi ay ku taagnaydoo sidqiga ayayba iyagu cagsi ku yihiin saa darteed kuwaas ma aqbalayuu le inta kale laakiin markhaatidooda waa yeelayaayo tadayun iyo waxbaa ku jiri karo beenta xaaraan ay u arkaan oy uga dheeraadaan baa jirto laakiin kuwaani beentii waaba bannaysanayaan ayb wataxqiiqu marka mukafir maxaa ah maxaanse mukafir noqonaynin fii hada albaab baabkan macnaha wataxqiiqu taxqiiqu waxa uu yahay annahu laa yuraddu lama celinayo kullu mukafarin mid kasta oo la gaalaysiiyey bibidcatihi bisababi bidcatihi bidcadiisa darteed lagu gaalaysiiyey la celin maayo riwaayadiisa lianna kulla daa'ifatin maxaa yeelay qolo kastaa taddaci waxay sheeganaysaa anna mukhaalifiihaa kuwa iyaga khilaafsani mubtadicatun inay yihiin waqad tubaaliqu inay ku xeel dheeraataa la arkaa fatukafiru oo markaa ay gaalaysiiso mukhaalifahaa ka iyaga khilaafaya inay gaalaysiiyaana dhacdo falow ukida dalika haddii la qaato kaagaasi cala aliطlaaqi si duuduub a loo qaato lastalzama waxaa laasimi lahaa takfiira jamiici طawaa'ifi kooxaha oo dhan gaalaysiintooda ayaa ka dhalan lahayd falmuctamadu haddaba shayga la cuskanayaa wuxuu yahay ana aladii turaddu midka la radinayo riwaayatuhu riwaayadiisa man qof weeyaan ankara inkiray amran arrin mutawaatiran arrin mutawaatir ah min asharci sharciga xaggiisa mutawaatir ka ah macluuman la garanayo min addiini diinka xaggiisana bidaruurati lagu garanayo qasab oo qof muslima uunan ka jaahil noqonaynin wakadaa sidoo kale man ictiqada qofkii ictiqaadiya cagsahu cagsa dalika kaagaa cagsigiisa ayb ibnu xajar marka wuxuu leeyahay masaladan mukafirka iyo markaan ka hadlayno qof kasta oo la gaalaysiiyo oo bidca darteedna lagu gaalaysiiyo wuxuu isagu aaminsan yaha lagu gaalaysiinayo ee kulligiis ma la radinayo sababtana waxay tahay koox kasto muslimiintu way iskhilkhilaafeen koox kastaana kooxda kale ayay tabdiicinaysaa buu leeyahay waqad tubaaliqu fatukafiru mukhaalifaha inay ku xeel dheeraataa la arkaa mukhaalifkeedana ayba gaalaysiiyaan haddii marka taa la qabto wax badbaadayaba male waayo marka oo waxaa ka dhalanaya jamiicu dawaa'if in la gaalaysiiyo riwaayana aan la aqbalin markaas marka ma aynan samaynin ahlu cilmigii sidaas marka waxaa ku jira dad badanoo ama qadar iyo waxaa marka lagu tuhmay ama lagu riday amaba yacni bidcooyin kala duduwan ku jiray ayaa haddana riwaayadooda la qabsaday ibnu alimaamu dahabi wuxuu yidhaahdaa abaan ibnu taqlib alaa riwaayadooda iyo saasoo ka hadlayo wuxuu yidhaahdaa qofka mubtadica ee saduuqa ah falanaa sidquhu calayhi bidcatuhu annaga runtiisaan leennahay isagana bidcadiisa asay korkiisa saaran tahay ayb qofkii marka shay mutawaatir ah macluum min addiini bidaruura inkiro wujuub sidaas oo kalea inkiro isaga dagaalnimaa marka bidcadiisu ay ayaan u qaadanaynaa mana la aqbalaayo kaas cagsigana waxa ay tahay shay macluum min addiini bidaruura xaaraannimadiisu ku sugnaaday ama tawaatur ku sugnaaday tawaaturka wuxuu ujeedaa tawaatur qaci ah tawaaturka laba u qeybsamaa tawaatur qaci iyo danni tawaaturka waxaan ujeedaa ee ijmaaca ka dhalanayo macnahaas ayaa qadci iyo danni u qeybsamayo xataa ijmaaca oo danniga ah hadduu khilaafo ma lagu gaalaysiinayo ijmaaca mukhaalifkiisa la gaalaysiinayo midka qadciga ah kaa qadcigaana macluum min addiini bidaruura unbuu kusoo noqona haddana wakadaa man ictaqada cagsahuna waa la mid qofkii taa cagsigeeda ictiqaadiyo ayb saasay marka ugu jiraan kutubulxadiidka ruwaad badan oo bidco lagu tuura nooc bidco ah laakiin iyada lafteeda qofka mubtadica walow yaanba la gaalaysiinayna riwaayadiisu juzaafan miyaa loo qaadana uu ka hadli doonaa ayb fa amaa man lam yakun qofka aan ahaanin bi hadihi sifati sifadan wandama ou u dunmo ilaa dalika kaagaasna dabduhu dabdigiisa ou u dunmo ou dabdiyo limaa shay yarwiihi ou warinayo dabdiyo maca waracihi xalaalmeeradnimadiisana lala qabo wa taqwaahu ee alla kacabsigiisa falaa maanica wax maanicoo diidayaa ma jira min qabuulihi aqbalitaankiisa haddii marka ninkaasi gaal aan la dhihin oo bidcadiisa aan lagu gaalaysiinin macluum min addiin bidaruura ounan inkirin shay isla markaana dabdi waxa uu warinayo ou dabdiyana ou la socdo warac iyo alla kacabsi beenta ka reebana haysto qofkaasi falaa maanica min qabuulihi wathaani kan labaad kan labaad marka waa mufasiq hadday tahay wa huwa man qof weeyaan laa taktadii aynan keenaynin bidcatuhu bidcadiisa atakfiira gaalaysiin aslan sideedaba waqad ikhtulifa waa la isku khilaafay aydan noqoday fii qabuulihi midka aqbalidiisa iyo waraddihi iyo radintiisa faqiila waxaa la yidhi yuraddu mutlaqan sideedaba waa la radinaya waa la diidaya wahuwa baciidun aad bay u fog tahay leanna kutubtii xadiidkaaba lagu aqbalaa dadkaas ay ka buuxaan markaa in la yidhaha yuraddu mutlaqan waa baciid wa akharu maa cullila sadarkaana marka arrin muhiim u ka uu sheegayaa ibnu taymiyana oo uga horreeyey arrinkaasuna waxa uu yahay horta sababta riwaayatulmubtadic loo diidayaa maxay tahay ninkan mubtadica riwaayadiisa ama cilmi ka barashadiisa iyo ile riwaayadii iyo cilmi ka qaadashadii waa isla mid eh sababka horta loo diidayaa maxay tahay wuxuu leeyahay sababku waxa ay tahay nooc ikraam iyo maamuus iyo ayaa ku jiro arrintaas ikraam iyo maamuus iyo haddii la siiyana ninkani buunbuuninay u noqonay arrintaas oo waxaa laga yaabaa marka dad badan inay ku sirmaan oo ay arrintaasi bidcadiiba marka ay wax yar u qaataan oo ay sidaa marka u dhex galaan oo isagana marka tarwiij iyo buunbuunin inuu helo sababka marka loo diiday ninkanna ahal uma aha sidaas arrinka dhan horta waa sidaas mafsadaa laga arkay riwaayat اlmubtadic ama wax ka qaadashadiisa mafsadada ku jirtaa waxay noqonaysaa wax ka qaadashadiisa tarwiij iyo waxaa weeyaan isaga sharaf in loo yeelayo arrintaa waa mafsado haddii marka mafsadadaas iyo ay iska hor yimaadaan mafsado kale mafsadada kale maxay noqonaysaa riwaayadan ama cilmigan ninkan keliya baa yaqaan bisba maalan yani cilmigan daruuriga loo yahay baahida loo qabo ninkan bidcada ku jira bis un baa yaqaano meel kale kama sahlana in laga helo ma fududa qofkii uma fududa riwaayadii xadiidkan isaga keliyaa wariyey raawi kale ma hayno haddii aan marka ka tagno ama la diido meesha maxaa ka imaanayana xugun sharci ah meeshaas in lagu waayo waa mafsado soo maha iyadana marka in xugun sharci ah daliilkiis la waayo oo qofka uu waayo waa waa mafsado iyadana cilmigan qofkaani baahida loo qabo in markaa la waayo waa mafsado iyadana marka mafsadadaas iyo waxaa la isbarbar dhigayaa mafsadadii in wax laga qaato ka imaanaysay haddii marka middan waxaa xoog badan oo weyn labada mafsado xugun sharci ah in la aqoon waayaa daran ninkan isagaa wax ammaan u noqon karo ama xoogaa uu magac ku yeelan karo hadduu rabo magac ha iska yeesho inta cilmi naga baaqa lahay ama xugun sharci ah inta aan wey lahayn marka ibnu taymiya wuxuu yidhaha labadaas mafsado ayaa waxaa la qallibay oo la xoogi siiyey yacni mafsad waxaa la qaataan ujeedaa irtikaabu adna almafsadatayn labada mafsada midda yaraa la koray marka wa calaa dalikay ku salaysan tahay buu yihi riwaayat lmubtadic riwaayat lmubtadica waa la ogol yahay lama ogola waxay ku dhisan tahay labadaa mafsada ayb ibnu xajarna midaasu hadda rabaa isna laftiisa inuu marka noo sheego ayb waxaan ka hadlaynana waa bidcooyin sugan waay nacam maaha ma ka hadlayno wax iska tawahum a nacam wax oo iska cunug yar oo iska maleeyey inay bidco tahay oo ama midaan isaga wax dhaamin oo kusoo raray culays dhabarka intuu ka saaray midaan isaga ka cilmi badnayn oo bidco bidca uun iska sheegayo waxay tahayna aan aqoon u lahayn kaas maaha waxa laga hadlaya bidcadii dhabta ahayd wa akharu maa shaykan ugu badanoo cullila bihi lagu cileeyey ana fi riwaayati canhu ana fi riwaayati ka warinta waxaa ku sugan canhu can ilmubtadici mubtadica laga wariyaa waxaa ku sugan dhexdeeda tarwiijan buunbuunin liamrihi arrinkiisa la buunbuuniyo iyo wa tanwiihan baraarujin bidikrihi ama weyneyn bidikrihi isaga sheegitaankiisa la weyneeyo ayb wa calaa hada almacnaa marka soo uma jeedid marka waa intii ibnu taymiya sheego kale isaga laftiisa tilmaamaya wa calaa haadaa kan haddii aan qabanno marka cilladu inay sidaas tahay fayanbaqii waxaa habboon allaa yurwaa inaan la warinin can mubtadicin mubtadic xaggii inaan laga warinin shay-un wax shayga oo yushaarikuhu fiihi ou la wadaagayo gayru mubtadicin midaan mubtadic ahayn ou la wadaagayo ile haddii marka awalba moogtaha mafsadadan waxbaa keenay haddii marka ninkan mubtadicana waxaan riwaayadan uu wariyo hayruhuna uu warinayo heyrkaa la aadayaa isaga marka waxba lama buunbuuninayo marka ayb laakiin marka heyr la waayo waxay noqonaya irtika irtikaabu adna almafsadatayn labada mafsada marka midda yar in la koro sideedana da cilmiga iyo riwaayadu waa mawhibo ilaahay bixiyo iyo dadaal iyo wax ku bay ku wax ku imaanayo sabab u ah waa adiga marka kooxdaada inay wax walba taqaano suuragal ma noqonaysa kooxdaada wax kasta ma aqoon karto marka haddaad tiraha marka miisaankii aada wax walba ka dhigto yacni hadda dad waxaa jiro waa la yska dhaafayaa dhahayaan kutubtii sunnada iyo cilmigii iyo dad ay marka ku tawaho ay u malaynayaan inay bidco ku jiraan ayay arkayaan markaasa wuxuu leeyahay xataa haddii qof la waayo kale ma la baranayo waa la yska dhaafaa kutubtan markaasuu weliba faham xumadu wuxuu leeyahay ninkii ilaahay dartiis shay uga tago ilaahay bedelkiisuu siiyaa tacwiid ayaa la siinaya markaasuu wuxuu ka tegayaa saxiixulbukhaari iyo saxiixu muslim oo ilaahay dartiis uga tegaa marka oo uu weliba tawahum iyo wax iska mala-awaal ugaga tegaya isagiina ma hayo ayb waa nooc marka qofkaasi arrin yacni cuqdaday intay ku noqoto ayaa marka dambena uu iskaga tegaa cilmigii waa k waa ka siibmayaa marka dambe waqiila waxaa la yidhi yuqbalu waa la aqbalayaa mutlaqan sideedaba ilaa in ictiqada inuu ictiqaadiya ma ahane xila alkadibi been xalaalnimadeeda mutlaqan waa la qaadanayaa ilaa inuu beenta xalaalnimadeeda ictiqaadiya maahane kamaa taqadama waqiila waxaa la yidhi yuqbalu waa la aqbalayaa man lam yakun qofkaan ahayn aan ahaa nin daaciyatan mid ugu yeerayo ilaa bidcatihi bidcadiisa mid dadka ugu yeeraya aan ahayn yuqbalu waa la aqbalayaa man lam yakun qofkaan ahayn daaciyatan ku ugu yeerayo annaasa yacni dadka ilaa bidcatihi ugu yeeraya aan ahayn ayb taada marka waxay isaga jirtaa uun mubaalaqa iyo saas oo kale ugu jirtaa hadda ta oo mudakar iyo muanad kala saari rabta ma aha waa callaamatun iyo daaciyatun iyo wax noocaas man lam yakun daaciyatan ilaa bidcatihi qofkaan ahayn lianna tasyiina bidcatihi bidcadiisa qurxinteeda qad yaxmiluhu inuu ku xambaaraa la arkaa calaa taxriifi riwaayaati riwaayaadka bedelaadooda wa taswiyatihaa iyo inuu yacnii u sinsimo ou toostoosiyo wa taswiyatihaa toostoosinteeda calaa maa kii korkii uu ku toostoosiye yaqtadiihi madhabuhu madhabkiisu uu keenayo wa haadaa kan qowlkan qiilkanna fi lasaxi yacni yani cala lasaxi ayb waa yani qowl qiilkan ama qowlkan baa marka asax ah oo marka waa maxay in loo kala qaado riwaayat almubtadica in daaciye iyo hayru daaciya loo kala qaado midka daaciyada ah oo bidcadiisa dadka ugu yeero dadka u sheego oo yacni ku doodo oo u taagan faafinteeda midkaa riwaayadiisa la aqbali maayo mutlaqan kan daaciyaha aan ahaynna oo aan dadka ugu yeerin bidcadiisa isagaa iska qabo laakiin dadka waxba uma sheego bidcadaasna mana ku doodo dadkana uma ee uguma yeero midka sidaas ah isaga waa la aqbalayaa riwaayadiisa bishardi laakiin waa inuusan warinin wax bidcadiisa calaaqa la leh hadduu bidcadiisa wax calaaqa la leh oo wariyo isaga laftiisa lama qaadanayo leanna ixtimaal ayaa jiraya ayib leanna ninkan daaciyada ah waxaa dhici karta markaa dee nusuusta inuu taxriifiyo ama inuu toostoosiyo calaa madhabihi u toostoosiyo ayb tan lafteedana marka mubtadica iyo laga hadlaya waxay yidhaahdaan qofka mubtadica ah cuquubadiisa hajri ilaan hadda waxaan ka hadlayna waa nooc hajri ah waay yaan wax laga baranin yaan riwaayo laga qaadanin waa hajri iyo canaan isagii marka in laga fogaado waay middaa hajriga ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad fataawaha wuxuu yidhaahdaa qofka laga hijroonayo mubtadica hajriga lagu samaynayo oo calaa sabiili ta'diib loogu samaynayo waxaa shardi an yakuuna daaciyatan waa baabkan marka waa inuu daaciye yahay mubtadica aan daaciyaha ahayn hajri ma lagu ma la ma lagu sameynayo isaga ayb oo marka daaciyada waxaa la ciqaabaya waa ninka midka daaciga ah tanna hadda marka waa nooci hajriga waa masaladan hadda aan ku jirno ayb masaa-ishii dhammayd marka waa waa baab bay wada gelayaan dadka qaar marka haddii la yidhaahdo war ninkan mubtadica riwaayadiisa meelheblaayu ku jiraa kan sidan weeyaan markaas wuxuu ku leeyahay maya mubtadicaas hore naga dhaafo ku leeyahay riwaayatulmubtadic marka kaasi daaciye ma ahayn iyo inuu ku dhahaa laga yaabo ee kanba ma isagaa daaciye ah maya kan lama kala qaadayo daaciye walaa hayr daaciye midna looma kala qaadayo hajri oo waxaa la sameynaya juzaaf ah nacam waxaas marka laba shay oo isku mida oo culimadu ay hal baab geliyaan oo la kala qaadayo wa aqraba bnu xibbaana ibnu xibbaan wuxuu keenay marka hadal gariib lebuu la yimid fadacaa wuxuu sheegtay alitifaaqa iswaafaqid culimadu ay isku waafaqeen calaa qabuuli hayri daaciyati daaciyaha heyrkiisa in la aqbalo min hayri tafsiilin iyadoon lakala dhigdhigaynin hadda innaga ma ogtahay da hayru daaciyaha waa la waa kala dhigdhignay ma ogtahay ibnu xibbaan isaga wuxuu leeyahay ma la kala qaadqaadaya marba hadduu hayru daaciya uu yahay riwaayadiisa waa la qaadanaa ama bidcadiisa ha wariye wax ku saabsan ama yownan warin hadalkaa marka qaraabuu ku tilmaamay ibnu xajar nacam haa buu yidhi al akharu sida badan calaa qabuuli gayri daaciyati daaciyaha keyrkii in la aqbalo waayo akarku waa saas ilaa in rawaa inuu werinayo ma ahne maa shay yuqawii bidcatahu bidcadiisa wax xoojinayo inuu werinayo ma ahane fayuraddu waa la radinayaa cala almadhabi almukhtaari madhabta la doortay markaan korkeeda ku soconno wabihi kaas ayaana saraxa uu caddeeyey alxaafidu abu isxaaqa ibraahimu bnu yacquub aljuuzajaaniyu sidaas ayuu yacni caddeeyey shaykhu abi daawuuda waannasaa'iy fii kitaabihi macrifat اrijaal kitaabkaas sidaa ayuu ku yidhi macrifat rijaal war kitaabku axwaalu rijaal ayaa la yidhaahdaa faqaala wuxuu yidhi fii wasfi ruwaati ruwaadda tilmaantooda wuxuu ka yidhi wa minhum waxaa ka mid a ruwaadda xadiidka weriso zaa'iqun cani ilxaqi mid xaqa ka qalloocday oo xaqa ka qalloocan ay cani sunnati xaqii marka sunnadu ayuu ujeedaa saadiqu lahjati laakiin warkiisa ku run sheego oo aan been lagu aqoonin falaysa fiihi dhexdiisa ma ahaanin xiilatun wax xeelad ah ilaa an yu'khada in la qaata maahane min xadiidihi xadiidkiisa in la qaadanayo maa shay in laga qaadanayo laa yakuunu aan ahaanaynin munkaran munkar wax la inkiro wax la inkirayo idaa lam yuqawi bihi hadduunan ku xoojinaynin bidcatahu xadiidka ama riwaayada hadduunan bidcadiisa ku xoojinaynin marka waa kaas haddii wax bidcadiisa ku saabsan ay tahay ma la aqbalayo walow kaana hayru daaciya ha ahaado tanaana marka culimadu u badan yihiin in loo kala qaybiyo daaciya hayru daaciya daaciyaha ma la aqbalayo hayru daaciyahana waa la aqbalayaa ilaa inuu werinayo maahane xadiid bidcadiisa ku saabsan ama riwaayo bidcadiisa taageerayso ma la aqbalayo ayb waana sida marka ay imaam axmed iyo saniiculimaam axmedna sidaasu hay waxaad arkaysaa laba nin oo midna bidca laba hal bidca ku wada jiraan inuu midna riwaayadiisa aqbalayo midna uu diidayo markii la su-aaleyna wuxuu yidhi hada daaciyatun wa hada gayru daaciya naam ayb dad marka xadiidka ka hadhadlo waqtiyadan dambe ama wax qorqoro oo iyagu waxaa jira marka culimadaas ama mutaqadimiinta ah ama waxyaabahan qawaaciddan sidan loo yacni nadaamiyey iyagu bimujarad yacni wasaawistooda ama ra'yi maskaxdooda galay kuna ku radiyaa jira waxyaabahaas marka waa khatar masaladan oo kale waxay leeyihiin daaciya iyo hayru daaciya maxay tahay waxaas maxaa ku jira maxaa loo yacni ma loo kala saarayo maanta dhan marka wuxuu gelayaa marka waxyaabo iska ama caqliyaad ama ra'yi uun iska weliba yacni aaraa oo markaas uu soo booday iska ah dabcan waa jiraan culimo hore ayagoo aan waxba kala saaraynin soo hore usoo tilmaamay laakiin qowluljumhuur ma ahan sidaas wamaa qaalahu waxa uu yidhi mutajihun waa war marka weji leh lianna alcillata maxaa yeelay cillada allatii cillada oo lahaa iyada darteed rudda loo radiyey xadiidu daaciyati daaciyaha xadiidkiisa loo radiyey waaridatun mid ku soo arooreysa waayo fii maa kii dhexdiisa idaa kaana haddii uu ahaado daahiru lmarwiyi shayga la warinaya daahirkiisu haddii uu ahaado yuwaafiqu inuu waafaqayo madhab almubtadici mubtadica madhabkiisa yacnii wixii daaciyaha looga cabsanaya halkan ixtimaalkaas waa joogaa ninkan waa mubtadic waxbuu aaminsan yahay wixii uu aaminsanaabuu maanta kuu warinaya laakiin daaciye maaha ixtimaalkii waa baaqi marka leanna kan daaciyaha maxaan u diidnayna armow bidcadaas dadka uu ugu yeerayo amauu yacni xadiidka uu warinayo ama uu ku xoojistaa oo taxriif iyo waxintuu sameeyo ninkan hayru daaciyaha ahna hadda haddii aan ka aqbalno xadiid uu bidcadiisa ku xoojinayo weli ixtimaalkii iyo cabsidii waa nagu jirtaa ayb walow lam yakun walow lam yakun yownan ahaaninba daaciyatan daaciya wallahu aclam intaas wuxuu uga baxay marka riwaayat almubtadi huma suu lxifdi wahuwa sabab lcaashiru hadda wuxuu gelayaa marka sayu lxifdiga uma intaa dabadeed suu lxifdi wa huwa suu lxifdigu asababu alcaashiru waa sababka tobnaad min asbaabi acni dacniga asbaabtiisa ka mid ah walmuraadu bihi ule waxaa loola jeedo suu lxifdina marka suu-lxifdi buu ku baraya man qof weeyaan lam yurajax aan la rajixin jaanibu isaabatihi asiibidiisa jaanibkeeda aan laga rajixin calaa jaanibi khata'ihi gefkiisa jaanibkiisa yacnii laba dhinac baa isgarab yaallo ninkan inuu sawaab la imaado oo riwaayada sidii sawaabka u wariyo ama inuunan u warinin oo uu gef ku wariyo waa ninkan marka su-ulxifdigu waxay tahay marka riwaayada uu warinayo qof jaanibkiisa sawaabka ah aan laga rajixin jaanibka khata ah oo haddii jaanibu sawaabihi ama isaabatihi la rajixi lahaa riwaayadiisu waa la qaadan lahaa laakiin ninkan hadda inta uu isaabo uu sameynayo iyo inta uu khata-ayo waxaaba badan khadigiisaa badan ninkaas baa marka waxaa lagu magacaaba sayi-ulxifdi ayb wahuwa calaa qismayni haddaad ogaatay markaa su-ulxifdiga macnihiisa haddana raawi yacni su-ulxifdigu waa laba noocoo ku imaadaa laba qeyb in kaana haddii uu yahay laasiman mid laasim ah liraawi raawiga mid laasim ku ahoo laasimaya raawiga fii jamiici xaalaatihi xaaladihiisa oo dhan fa huwa isagu ashaadu waa shaad calaa ra'yin calaa ra'yi bacdi ahli اlxadiid ahlu xadiidka qaarkood ra'yigooda sida uu yahay marka waxaa loo kala qaadayaa laasim iyo daari su-ulxifdigu hadduu laasim raawiga u yahay oo weligiis noloshiisaba uu ninkaasaa ahaayo sayi-ulxifdi ou ahaa xadiidka uu warinayaa waxaa la dhahaa shaad calaa ra'yi bacdi ahli اlcilmi ra'yigan yaa qaba marka calaa ra'yi man laa yashtaritu lmukhaalafata ama calaa ra'yi man laa yashtaritu qeyda almukhaalafa shuduudka qofka aan u shardinaynin mukhaalafada ayaga ayaa shaad dhahaya marka ayb daari marka uu yahayna asbaab badan baa awal ninkaani waa fiicnaa ee su-ulxifdigu waa kusoo dariyey see ugu soo darinayaa maalan kitaabadii baa ka gubtay wuxuu bilaabay awalna kitaabaduu cuska jiray ee wuxuu bilaabay inuu wax wariyo isku qaqalday marka da-dii baa ka badatay ikhtilaad baa ku dhacay xoogaa marka axaadiidtiibuu isku dardaraya aafaad badan baa keeni karan ow amase kaana yani haddii uu ahaado ow kaana ama inuu ahaado suuulxifdi suu-ulxifdigu inuu ahaado daari-an mid soo dariyey cala raawi raawiga korkiisa kusoo dariyey imaa likibarihi weynaantiisa darteed likibarihi marka hadduu weynaado maxaa ku dhacaya ikhtilaad ama tagayur alikhtilaatu waltagayuru ikhtilaadku marka waa tagayur aad u daran waay ayb tagayurkuna waa shay caarid ah dadkao dhan yacnii ku imaan karo oo weynaanta iyo keyrkeed ay keeni karto marka waxaa dhici karta marka xifdiga inuu saameeyo tagayurku waa dhacdaa inuunan xifdiga saameyninna waa dhacdaa marka laba eray inaan kala fahmno wa ikhtilaadka iyo tagayurka labadooda ikhtilaadkaa daran raawiga marka la yidhaha fulanun mukhtalitun ama ikhtalata biakhara ayaa kuwa la dhahayaa kuwana waxaa la dhahayaa tagayara marka midka ikhtalata la yidhi iyo midka tagayara la yidhi waxaa daran labadooda ikhtalata midka la yidhi leanna tagayurku bani aadamku hadduu iska weynaado xoogaa waa isbeddelaa sidii hore ma ahaanayo isbeddelkaas waxaana dhici karta in xifdiga uu saameeyo inuunan saameyninna waa dhici kartaa oo dad waxaa jira siddeetan sagaashan gaarayo wixii sidii u hayaan ama qur-aankii oo kale uu xifdisnaa sidii inuu u hayo wax tagayur uga dhicin noloshiisii kalena xoogaa in tagayur ku dhacay waa suuragal ayb marka wuxuu leeyahay marka ow daari-an ama ow kaana su-ul xifdi daari-an inuu yahay cala raawi raawiga korkiisa kusoo dariyey imaa likibarihi weynaantiisa ow lidahaabi basarihi araggiisoo tegay darteed aw lixtiraaqi kutubihi ama kutubtiisa ay gubatay darteed aw cadamihaa ama waxaas yacni weytadeeda kutubtiiba waayey bi-an kaana waaba inuu ahaa yactamiduhaa kutubta inuu cuskanayo fa rajaca wuxuu usoo noqday markaa ilaa xifdihi kitaabkii waa dhumay xifdigiiba usoo laabtay fasaa-a marka waa xumaaday fahaada kani huwa almukhtalitu mukhtaliط baa la yidhaha dadka marka ikhtilaadka ku dhacay kutubaa laga qoray ruwaaddaas culamaa ulxadiid marka sida ay xadiidka u dabdiyeen waxaa dareemaya qofka marka uu ikhtilaadka ku dhaco xadiidkiisii marka waqtiga uu ku dhacay waa dabdi waa qorayaan magaciisii waa dabdinayaan oo kitaabay ku qorayaan intaas xadiidka nebigaa loo dadaala oo hadda ruwaadda ikhtilaadka uu ku dhacay haddaad raawi ka shakiso mukhtalid miya masemaha ama la ysku khilaafo aada aragto kutubaa u laabanaysaa jirto calaa-i kitaab uu leeyahay kitaabu lmukhtalitiin la yidhaahdo yani xuruuftan mucjamku ku socdaa markaas wuxuu ku leeyahay qofkaasaa ku sifeeyey markuu magaciisa sheego ikhtilaadka hebelaa ku sifeeyey buu leeyahay emararka qaar kuwo waxaa jira marka ikhtilaadku sanadkii uu ku dhacay oo kale la yaqaano wuxuu ku leeyahay min sana kada ayaa ikhtilaadku ku dhacay wixii ka horreeyey male ikhtilaad ma lahayn kuwo kale wuxuu leeyahay hadday hebel dadkaa ka wariyaanna waa isagoo qabla alikhtilaad bay ka wariyeen hebel iyo hebel iyo hebelna waa bacda alikhtilaad ayaa lagu leeyahay marka saasay ugu taaka taakaysnayd xadiidka nebiga saasay ugu dadaaleen raximahum ullahu ayb wuxuuna ka mid yahay marka ikhtilaadkan midkan waxyaabaha ciladana xadiidka ku keeni karo qofkuna marna uu ka nabadgalsanaayey marna uu ku dhacay waa waxyaabaha marka aad waxaana waa uga hadlaa ibnu rajab sharxu cilali tirmidiga fasal dhan buu keenayaa dadka marka xadiidkooda la inkiray fii waqtin duuna waqtin la inkiray mar xadiidkiisa la inkiray marna aan la inkiraynin ayuu ku keenayaa asnaaf badan isagoo ka dhigaya ruwaadda markaasuu keenayaa marka qaar waxaa jira ikhtilaadku markuu ku dhacay kadib aan waxba warininba kuwaas kale waa laga nabadgelaa oo ilmihiisii oo kala celinayaan wixii u yimaadaba waa k waa ka bixinayaan socday dhahayaan ninkan waxba lagama dhegaysanayo waqtigan wixii ka dambeeyo si axaadiidtiisii hore aynan u baas bixin malfeeri sida diqada ku jirta yani culamaa ulxadiid waxaa kaloo diqadooda ku tusaayo qofku in ikhtilaad ku dhacay iyo in kale waa imtixaani jireen waxaa laga yaabaa ninkan sheekha in wax laga qaato laga qaato laga qaato markii xoogaa laga shakiyo in markaa ay ku sameeyaan axaadiid bay soo qorayaan marka kuwo isagu oo wariyey iyo kuwo uunan werinina isku dhex darayaan markaasay u laqinayaan waxay leeyihin akhbaraka fulanun yani hebel baa wuxuu ku warramay annahu qaala xadathanii fulan can fulan can fulan isagii marka haye haye buu dhahaya markaasay waxay ku dhex darayaan mid weligiisba uunan maqlin haddii haddii uu marka haye iska sii yidhaahdo ninkaas ikhtilaad baa ku dhacay waa k markaasay sajilayaan marka taariikhdaas si kasta hadday sameeyaan dadka zamankan jooga diqadaas ma samey karaan diinka marka waxaa dare kalsooni badan buu ku qabaa qofka yacni culumtan xadiidkaa qofka barto nusuusta kalsooni badanuu ku qabaa qofka aan aqoonin ama aqoonta ulahayna waxau u maleeyaa in wax walba lagu dari kara xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam walxukmu baxhiga saddexaad waxa uu hadda tacriifkii iyo aqsaamtii baxhiga saddexaad marka xukunka riwaayat lmukhtalid maxay tahay walxukmu xukunka fiihi kan dhexdiisa ana maa waxa xadatha bihi uu sheego uu ku xadiiso qabla alikhtilaadi ikhtilaadka ka hor idaa tamayaza hadduu soocmo qubila waa la aqbalaya wixii qabla alikhtilaad uu wariyey hadduu soocmaayo waa la aqbala wa idaa lam yatamayaz haddii uunan soocmaynin tuwaqifa fiihi waa laga istaagayaa marka wakadaa sidoo kale waxaa kuula mida man ishtabaha almru arrinka qofka wakadaa sidaadaasoo kale waxaa kuula mida man qof ishtabaha uu dheeh galay alamru arrinka fiihi isagoo ku saabsan ninkan waxaa la yidhi yani waxaan qabla alikhtilaad maa laga wariyay mase bacda alikhtilaad shabaha yimid waa laga tega lianna riwaayadu asal maxay ku tahay dacfi inaynan jirin wixii lagu sugi lahay haddiiba shub ishtibaah yimaado waxba ma jiraan marka wainamaa yucrafu dalika kaaga waxaa yani waxaa lagu garanayaa bictibaari اlaakhidiina kuwa ka qaadanaya canhu isaga xaggiisa ka qaadanaya in la fiiriyo masaladaa markuu ka baxay buu marka wuxuu galay masale kaleo xadiidka uu ku noqdo xasanun ligayrihi waxaan maanta dhan kusoo jirnay sayi-ulxifdi iyo mukhtalid iyo waxyaabahaasaan ku jirnay markaa wuxuu leeyahay wamataa goortii tuubica la raaco asayi-u lxifdi xifdigiisu midka uu xun yahay haddii la raaco bimuctabarin biriwaayati muctabarin mid muctabar ah oo ictibaar yacnii isaga shaahid iyo ictibaar galo riwaayadii haddii lagu raaco kan yakuuna muctabarku marka waa keena kan yakuuna waaba inuu ahaanayo midkan wax raacayo fowqahu midkan sayulxifdiga mid ka sarreeya ow midlahu ama mid lamida inuu ahaado laa duunahu inuu ka hooseeya maya ayb sayulxifdigii haddii mu yacni qof muctabar ah oo riwaayadiisa lagu ictibaar qaato haddii marka lagu raaco muctabarkuna marka qofka riwaayadiisu ictibaarka gelaysaana waa kee waa mid isaga ka sarreeyo sayulxifdiga ama la mid ah oo isna sayulxifdi ah laa duunahu mid ka hooseeya maya mid ka hooseeya muxuu kor waxba kor uma soo qaadi kara wakadaa sidaadaasoo kale waxaa la mida sayulxifdiga almukhtalitu midka isku dardarmay alladii lam yatamayaz aan soocnin masalan riwaayo oo nin mukhtalit ku jiraa yimid waa la garan waayey riwaayadiisu qabla alikhtilaad bacda alikhtilaad miyay tahay amaba qabla alikhtilaad inay tahay la ogaaday riwaayo kalea soo aroortay waa lagu xoojinaa marka walmastuuru mastuurkuna waa la mid isagana mastuurku majhuululxaalku ahaa majhuululxaalku marka ictibaar waa gelaya ayb halkan marka ibnu xajar majhuululcaynki waa ka aamusay meeshaan marka ma uunan ku darin marka waxaad moodaa marka majhuululcaynka ee taqsiimka ibnu xajar oo taqriibka markaad aada u feerfeeriso majhuulka dadka aan ayagu ictibaarka iyo waxaa lahaynaad moodaa ayuu kusoo daray khudbada oo taqriibka isaga waxaan waa wuxuu ahaa ayb khudbadaa un inuu axmed shaakirna qorayaan umalaynaa baacisulxafiidkana waa la fiirin karaan ayb wakada almukhtalitu baa la mida aladii lam yatamayaz riwaayadiisu aynan soocmin xadiidkiisu aan soocmin walmastuuru mastuurkii baa la mida iyo walisnaadu lmursalu isnaadka mursalka ah xadiid mursala soo arooray wax waa lagu xoojin karaa wakada almudallasu mudallaska xadiidka mudallaskana waa la mid idaa lam yucraf haddaan la garanin almaxduufu minhu midka laga gooyey haddaan la garanin haddii midka laga gooyey la yaqaano oo uu aada u daran yahay marka daciif jiddan qof mutahama ama yacnii kadaab ah ou noqdo de markaas waxba ma galo saara wuxuu ahaanayaa marka kaasi xadiiuhum saara wuxuu ahaanayaa xadiiduhum xadiidkooda xasanan buu noqonayaa laa lidaatihi iskiis maya bal ee wasfuhu tilmaantiisa bidalika lagu sifaynayo biictibaari lmajmuuci wa isu geynta marka la eego wa maxaa la isu geynayaa min almutaabici midkii wax raacay iyo walmutaabaci kii la raacay marka laysu geeyo xasan ku noqonayo lianna maca kulli waaxidin maxaa yeele mid kastaa maciisa oo minhum iyaga ka mid a ixtimaala kowni riwaayatihi ayb wuxuu wataa ixtimaala kowni riwaayatihi riwaayadiisa ahaanshaheeda suurtagalnimadeeda sawaaban inay ahaato ow amase hayra sawaabin inay ahaato calaa xaddin sawaab yacnii mid kastaa mutaabica iyo mutaabaca yacnii wuxuu wataa riwaaye ama kuwan lasoo sheegay sayilxifdiga mukhtalidka mastuurka riwaayada mursalada ah yacni waxay wataa ixtimaal sawaab iyo ixtimaal hayru sawaab haddii marka la kabay marka kabkaasi marka waxba u keenay fa idaa jaa-at haddii ay timaado min almuctabariina kuwa muctabariin ah fa idaa jaa-at haddii ay timaado min almuctabariina xaggeeda kuwa muctabariinta xaggooda ay ka timaada riwaayatun riwaayo muwaafiqatun waafaqayso liaxadihim midkood rujixa waa la rajaxayaa axaduljaanibeyni labada dhinac midkood oo min ayaa la rajaxayaa min alixtimaaleyni almadkuureyni labadii ixtimaal ee lasoo sheegay ah wadalla dalika kaagaana wuxuu tusay calaa ana alxadiida xadiidka maxfuudun inuu yahay fairtaqaa wuxuu ka koray min darajati tawaqufi ka istaagii darajadiisii buu ka koray ilaa darajati اlqabuuli buu u koray aqbalitaan darajadii wallahu aclam wa maca irtiqaa'ihi koritaankiisa lala qabana ilaa darajati اlqabuuli oo u koray qabuul darajadii fahuwa isagu munxadun waa mid ka degaayo fahuwa isagu munxadun waa mid markaa yacnii laga dejinayo kahoo ka degayo can rutbati اlxasani lidaatihi xasanu lidaatihiga darajadiisa waa ka hooseeya asaga horaan uga soo hadalnaan u malaynayaa markaan mabaaxifta xasanka ku jirnay wa rubamaa waxaa la arkaa tawaqafa bacduhum qaarkood inay ka istaagaan can ilaaqi ismi اlxasani can ilaaqi ismi اlxasani xasan magacii in lagu ilaaqo calayhi kan korkiisa waqad inqadaa waxaa go-ay oo daciif bay iska dhahayaan iyada lafteeda waa ka hadalnay waqad inqadaa waxaa go-ay oo halkaa ku go-ay oo ku dhammaaday maa waxa yatacallaqu ku tacalluqaya bilmatni matniga min xaysu alqabuulu waaraddu yacnii aqbalitaan iyo in la celiyo oo la radiyo marka xayfiyaadkooda la fiiriyo halkaasay nooga dhammaatay waxay hadda ka dambeeya marka isnaad iyo wixii ku saabsan buu gelayaa matniga laftiisana da calaaqo un waa la yeelan doonaa waxa uu soo wado hada akhirh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed